bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah run ahaantii de kolleba waa wadatashi la doonayay in loo qabto dhammaan shacbiga soomaaliyeed marka dadka reer waqooyiguna ama reer somalilanna waxay ka tirsan yihiin shacbiga soomaaliyeed bay ka tirsan yihiin madashanna waxaa loo qabtay iyadoo laga duulayo madashii hore lagu heshiiyey madaxweynaha xukuumadda baarlamanka intaba lagu heshiiyey iyo madaxda dowlad goboleedyaduba oo ah in markaa madal wadatashi la sameeyo si looga wada tashado qaabkii oo noqon lahayd nidaamka lagu bedeliyo maadaama layidhi inaanay suurtoobayn in hal cod hal qof aanay suurtoobayn iminka waqhtigan xaadirka in markaa looga gudbo sidii loo soo xuli lahaa ama qaabkii loo soo xuli lahaa baarlamanka loo soo dhisi lahaa ra-iisul wasaare ku-xigeen howsha socotay waxaa qayb ka ahaa madaxda maamulada laakiin somalilan go-aankeeda mowqifkoodu waa mid ka duwan kaasoo meeshay taaganta waan ognaha marka sideed u matalaysaan sideed go-aan u gaaraysaan dada goobtaba joogin ee madaxdoodii horta waa laba midna waa midna waa maamul midna waxaweye waa beelo annagu tan iminkaan maanta waxaan dad ka socda oo ka soo jeeda dad ka soo jeeda beelahaas waqooyi dega ama somalilan dega ayaanaku ka hadlaynay taaweyatan u qabanay in iyaguna ay ku cabiraan masiirkooga maadaama ay u taagan yihiin in badan oo kamida ay u joogto sidii ama ay ka dhawaajiyeen maantaba inay iyagu dayihiin dadkii midnimada keenay marka inaan wadatashigii lala yeelan mid meesha soconaysa maaha laakiin ra-iisul wasaare ku-xigeen saraakiisha iyo madaxda waxaa meesha jooga waa dad muddooyinkii dambe siyaasadda soomaalida ka mid ahaa marka go-aan walbay gaaraan oo yidhaahdaan soomaali baynu ka mid nahnana kama soconaysa hargeysa iyo deegaanadaasi marka soo uma muuqato waxaan waqti badan ku bixayn inaad maanta aada hormuud ka tahay ra-isul wasaare ku-xigeen maaha waxaa weeyaan waa masiirkii ummadda laga hadlayaa dadkana maantana waxa weyaan in laga hadlo labada kun iyo lixi tobanka sida aan halku anugu ku sheegnay halkan waxaa layidhi sida yani waxyaalaha ergooyinku ay shirka kasoo jeediyeen waxaa ka mid ah in federaalka soomaaliya uu ku salaysnaado labadii gobole isu yimid kii oo ku midoobay jamhuuriyadda soomaaliyeed in matalaada shacabka ay ahaato saami qaybsi ku dhisan si siman boqolkiiba konton in fursad la siiyo dhammaystirka shuruucda dalka ee lagama maarmaan u ah qabsoomidda doorasho xor ah iyo dhismaha hay-adaha qaranka in qorsho cad oo mudaysan lagu jaangooyo wadahadalka u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan oo dhalin kara natiijo la taaban karo in shirka madasha wadatashiga ee disembar keedalaga heshiiyo suurtagalnimada hirgelinta iyo qabsoomidda qorshayaasha hiigsiga dareenku aad bay u muujiyeen dareenkooga tanna waxay ahayd natiijo hordhaca oo natiijada hordhaca ay ka keenayso maxaa la ydhaahdaa ku salaysan tahay tan lafteedu
waxaa jirtay rajo wanaagsan oo laqabo in dadku ay ka qayb galaan aragtidooda xageebay u badanta xukuumaddu guusha aad rajeynaysaa in doorasho si walbabaa ku timaada ay dhacdaa wallaahi anagu de waanu cadaynay wixii dadku ay qabeen waxaana u taalaa koleba wax laga wada tashan doono haddii alla idmo taana waan sugaynaa wakhtigeeda markay timaado maanta dagaal baa ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maamulada galmudugee puntlandna in mudaawaad ogeed siday xaalku ahaa marka dagaalkaasi u aragta xukuumaddu maxaase ka tirahdeen run ahaantii dagaalkaas waa dagaal aan yani aada iyo aada noo naxdin leh maadaama loo jeeday maanta in la sidii dhismo dowladeed dhismo maxaa la yidhaahdaa walaaltinimo oo shacbi la waday waxaan aada uga xumahay in ay dagaalkaasu ka dhexdhacay labadii maamul intii dhimatana allah u naxariisto inta maxaa layidhahdaa dhaawacanna allaha caafiyo labada maamulna waxaan leenahay miiska wadatashiga ama miiska wadahadalka ayay ku wanaagsan tahay in lagu xaliyo wixii khilaafa laakiin looma baahno maanta in xabad ay noqoto laakiin nakoo heli karayna inaan wada hadalno taasaa malaha ka habboon inay ku kacaan oo ay wada hadlaan halkii laisu adeegsan lahaa marka anigoo halkan baaq nabadeed iyo joojinta colaadda aanan uga soo jeedinaya dhammaan labada daraf iyo shacbigaba inay ku dadaalaan sidii loo xakamayn lahaa inaanay intaa kasii fidin ee nabad la qaato oo laisku yimaado hadii aadmo annaku noo xalaaliyo wixii aan ka qaban karayna diyaar baanu nahay inaan ka qabanno haddii aadmo siyaasiyiinta labada dhinac dabcan dowladda dhexana madaxay ka soo noqdeen waana dad maalmihii dambe wadahadaladii qayb ka ahaa mala hadasheenoo ma farteena waa miirtaa in dadku aan lagu dul dagaalamin kulliba dee taasi waa mid daruuriya waana wadahadaladaasna way socdaan ee lala hadlaya labada madaxdaba intaba